waxaa maanta inoo suurta gashay inaan qadka telefoonka ku tiigsano madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya lixda gobol mudane madoobe nuuno maxamed isaga oo ku sugan magaalada baydhabo mudane kusoo dhowow bahda daafeed media sida aynu ka warhayna shalay waxaa magaalada baydhabo ka dhacay caleemasaar loo sameynayay madaxweynaha maamulka saddexda gobol sideed u aragtaan caleemasaarkaasi idinka iyo maamulkiina
calaamasaar kala ka horeeyey oo hadda laga jeedo sagaal bilood kii leedahay ahayd markii la i calaamasaaray madaxweynaha dowladweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya marka waa sagaal bilood oo dow ah ayaa ayaa kusoo wareegtay marka waxaan u aragnaa waxa weeye annaga caleemasaarkeeni waa la socotaana wuxuu ahaa caleemasaar shacbiyin leh caleemasaar dadkii wax doortay oo lahaa masiirkaasiitu uu ahaa marka hadda annaga koonfur galbeed ahaan lixda gobol geereeda dastuuriga ah arrintaas arrin annagana kusayso ama saameyn ugu yeelatay maaha waxaa jirtay warqad ay si wada jira usoo wada saxeexeen saddexda mas-uul ee ugu sarreysa xukuumadda federaalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu hakinaya shirka maamul sameynta saddexda gobol si shirkaasi uu noqdo mid loo wada dhan yahay maxay tahay ujeeddada uu ka lahaa madaxweynaha inuu jebiyo heshiiskaas
runta waxa weye horta in dhibaatada kala haysato marka khilaafka halkaas yaalla unbaa halkaana yaalla sidaas unbuu ku saameeyey go-aankii ayaga gaareen ama qoraalkoodii waa la socotay oo markii ugu horeysa shirkaan la furayay wasaare halkaana yimid iyo gudoomiya baarlamaanka waxay noo sheegeen ilaa soddon casho oo maaragtay laga hadlayo wadahadalka jubba iyo annaga inaan jubba wax shir ah iyo wax fool ah aysan ka socnaynin maalinta ay noo sheegna labaadeedana madaxweynaha meesha tugay ayuu shir furay marka waa dhabar jibin bay ahayd khilaafka ay ahayd marka tana taas un bay la mid tahay guriyo haddana qaar ayagii saxeexeen kamid ah haddana ay ogolaadaan burintiis iyo khilaafka hamar yaalla ayuu harir leeyahay maaragtay waxaa jirtay hadallo sheegaya in adiga iyo international community iyo shariifka aad wada hadallo ku yeelateen airboortka magaalada baydhabo oo aad wax meel isla dhigteen arrintaasi maxaa ka jira
runta waxa weeye kaado insaantigeedi bishii hadda usoo dhaafay shanteedii ayaa hay-adaha dastuuriga koonfur galbeed gudoomiyaha golaha guurtada asishiray aniga iyo xildhibaanada qaranka qaar ka mid ah waxaan galnay heshiis qiimaha siyaasadda iyo dowladda federaalka iyo koonfur galbeed loo furo annagoo ka doonayna waxalkaas la wada qaatay oo guud ahaan isku raacsanaa hasan asgoon waxba sheegan oo caadi oo shacab ah ayaa waxaan kala kulannay annaga boorka fiiska ayaan kala kulannay sideed xubnood ayaan ku kulannay annaga asadankiis lixday ahaayeen waxaan ku heshiinay laba qodob oo keliya kow wadahadalkii aad soo bandhigteen waa walaalay bay yidhaahdeen oo aad isku raacay hadal gumishiisii maaragtay la galo lagu wada hadlo labo inta wadahadalka uu socdo waxay dib keenaayo oo ummadda dib u keenaayo wadahadalka dib u keenaayo la joojiyo labadaas ereyaan ku heshiinay waa qaadanay wuxuu galay asiga doorasha galay doorashada markuu galay doorashadii gudaheedii timishaas timid dhaawac baa yimid burbur hantiyeed baa meesha soo gashay marka meesha markay marayso annaga wadahadalkii marka aan wadnay waa xakinay waa joojinay maxaa la yidhaahdaa waa inaan dhankaas furiyo halarti hase yeeshee koonfur galbeed ahaan tan weliba waa hadalkaan ay diyaaraan lahay marka kulankaan jiray kulankiibaa dee dad badan oo warwatashiina laadi badan ugu faa'iideysteen laakiin mowqifka wataa koonfur galbeed hay-adaheedii hoggaankeedii madaxweynaheedii oo isku duuban waxaan filayaa bishaan labadeedii hadda aan ku jirno labadeedii oo saxaafadeed kasoo dhaaftay madaxweynaha waa arkay mar u malaynaya kaasi ku jirnay iyo meesha aan ka taagannahay arrinta ka socota baydhabo
maadaama international community iyo xukuumadda ay diideen rabitaanka shacabka adna aad tahay madaxweynaha doorashada saxa ku yimid maxay noqon doontaa tallaabada kale ee aad qaadi doontaan adiga iyo maamulkaaga
runtii waxa weeye horta international community-ga waa inaa marka la fiiriyo dhibka annaga haddana hayse horanaha jira qaybay ka yihiin waa kuwa maalgeliyey waxaan loo dhamayn waa kuwa maaragtay ilaalinayay amnigoodi loo dhamayn waa kuwa furay shirkii waxaa loo dhamayn waa kuwa caleema saaray waxaa loo dhamayn maamul isku kutiis oo adduunka waa la arkaa engalaab maamul isan ama dowlad isan oo la engalaabo waa la arkay is-casiisho waa la arkay wadahadal wax ugu gaarana waa la arkay laakiin maamul dhisan oo jiro oo saradisray asagoo sidiisa u jiro korkiisa in wax ugu dhiso taarada adii ugu horreysay waa runtii maxaa yidhaahdaa kaasa waxaa dhiirigeliyay suurtageliyay beesha calamka marka arrintaas waxaan u aragnaa arrin runtii magagalay nidaamka dowliga iyo qaaninta caalamkaba mana gogoyin runtii inaan u hogaansanno annaga waxaan diyaar u nahay waxa weeye wax dadkeena raali ka yihiin keliya inaan fulino oo samayno oo caalamkana gacansi ugarxaynaa socoteedu aan raalli ka ahaan oo loo dirayo oo loo garaacayo oo xabsida hadda qaar ay ugu jiraan in maaragtay aan hogaansanno deel caalam baa tiri aan ugu hogaansanno runtii waa adag tahay arrintaasiitu anaga agteeda waa ka adag tahay marka insha allahu anaga hay-ad nabadeed baan nahay marka shacabka waxaa wata shacabkana waa shacab nabadeed qofkii inuu cadaysto ayuu leeyahay laakiin in meel caalam baa tiri darteed in nin walaalkiisa u jiro anaga uma horseedayno laakiin qadiyadeennana waa u taagannahay meel kastaba hanala gaartee waa qadiyad waxa anaga aan wadno waxa beesha caalamka wada iyo dadka kalena waa saldaad ama kursi doon waaye anagana waxaan wadna waa qadiyad marka qadiyadda insha allahu tacaala ay noqon doontaa u dambayso
sida aynu ka warhayno magaalada baydhabo waxaa ka wad waxaa ka dhacaya banaanbaxyo isdaba joog ah kuwaasoo looga soo horjeeday maamulka saddexda gobol banaanbaxyadaas waxaa ku dhintay ilaa iyo kow iyo toban ruux yaa mas-uuliyaddeeda qaatay oo lagala xisaabtami doonaa
runtii waxa way shacabka loo banaanbaxayay dadka laba qayb bay ahaayeen meesha jiray kow iyo toban waa laba iyo toban anaga baalinay sideed marka la dhaafo ayaa lagu laayay afar kamidana gudaha ayay ku dhinteen qaarna way ku dhaawacmeen waxaa gudaha ku dhintay adid dishiina waa la yaqaanaa adid dhaawacdayna waa la yaqaanaa bulshada waa garanaysaa marka waxa weeye dembe ninkii gala ayaa runtii maaragtay ayaa lagu xisaabtamayaa laakiin kan la dilay wuxuu ku socday nidaam dastuuri ah dastuurka dowladda federaalka dastuurka weelgaarka dowladda federaalka qodobkiisa labaatanaad ayaa u fasaxayaa inuu banaanbax nabadeed uu sameeyo qofka waxa uu qabana sheegto oo meeshuu doonana la tago hadalkiisii iyo socodkiisii marka kaas nidaamkaas sahay ma ahan saas daraadeed sharciga maalin maalmaha kamida ama ha sugaata ama ha dhigaata adigtaasayt ayaa looanaa hadii la helo iyo cadil ah iyo dawlad ku dambaraysa dadkeeda
gabagabadii barnaamijkeena sida aynu wada ognahay dalka waxa uu soo maray dagaallo iyo colaado aada u badan taasoo sababtay in deegaan kasta iyo rajin kasta uu samaystay maamul goboleed xukuumadda federaalka iyo international communitydan shaqadii la rabay oo ahayd inay ummadda dib u heshiisin dhex dhigaan waa ay gabeen maxaad kula talin lahayd xukuumadda xukuumadda federaalka iyo international communityga
maaragtay oo qaynuunkeeda raacayso ku shaqeynayso dadkeeda masalayso waxay ku qasbin yihiin international communityga inay dawladaasay ku daba socdaan ay raacaan oo ay maaragtay ku taageeraan hawsha ayaga ay wado oo maaragtay waxay saaran tahay dalkooda intaas waayo ayaga ma aha inay dawladda hor socdaan maaha inay dawladda hareero socdaana ma aha waa in nidaamka dawliga ah ee dawladdaasi ay daba socdaan marka wax hadda aan ku eeday weyn mada jirto waayo dhulka ilayhin kaas waayo marka dawladdii ayaa loo baahan yahay inay noqoto dawlad ka turjinta waxa iyada maaragtay loo haysaaray masala loo oo umada ah ayaa laga rabaa marka dawladda waxaan dhihi lahaa maxaa la yidhahdaa doorkiina shariifka aqaata oo magaca asitaan iyo ficilkiinina aswaat shacabka reer koonfur galbeedna maxaad tale usoo jeedin lahayd ayguna
wallahi aniga arrintaas waxaan dhihi lahaa meeshaan wax mudfidala la yidhaahdo oo saa daraadeed shacbiga reer koonfur galbeed guud ahaan waxaan dhihi lahaa inay ayaga maarata ayagooda ka tashadaan ayaan dhihi lahaa ama gudaha ha joogaan ama dibadda ha joogaane ayagooda inay ka tashadaan ay kaga tashadaan si degan oo midnimo leh ay kaga tashadaan in maaragtay ayaga laftooda horseedaan waxa danta waa dadka dalka iyo diinka marka idna uma maqnaan dhihi lahaa eedna uma badno farahan ma sinne dadka ani aan sheegaayo oo hadda mas-uulkan ahay koonfur galbeed ayaga laftoodii kuwa waxaa jira howlaha isjiraya ayaa ku jira marka umada oran mudnahay ka jarta ayuu ka jiray haddii kan u horseedaayo nabadda iyo horumarka iyo maaragtay aakhirooda guuraystana kan mudnaha jaraya ku jira ugu guuraystayo asiga laftiisa guushaas wax ku leeyahay marka intay guuraysan lahaayeen kuwa mudnaha dooyaayo waxa wanaagsan in lagu bilaabo laguna midhigo sidii ay ku guuraysan lahaayeen kuwa ummadda maslaxadeeda u horseedaayo marka taas in maaragtay lagu dadaalo labana la isqabsado oo waxa kan hadal keliya isa noqonina loo gudbo ummaddan masiirkeedii loo horseedo ayaan tala kasoo jeedin lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madoobe nunow maxamed oo aan qadka telefoon ku tigsanay isagoo jooga magaalada baydhaba